Een, haddaba wareegtadan magacaabista ah waxaa la sameeyey eh, waxaa loo sameeyey degmada buur hakaba iyadoo laga duulayo hiigsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lana tashaday eh, lana fulinayo ahdaafta horumarineed ee dowlad goboleedka waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo maamul karti iyo aqoon u leh arrimaha maamulka anigoo tix raacaya soo jeedinta guddoomiyaha gobolka baay la tashyana la sameeyey mas-uuliyiinta ay khuseyso odayaasha dhaqanka ka soo jeeda degmada buur hakaba waxaan go'aansaday inaan u magacaabo maa- een, maamul cusub degmada buur hakabo maamulkaas oo wakhtigiisu yahay lix bilood oo ku meel gaara Een, dadka la magacaabay oo fursad u yeeshay maanta in halkan lagu magacaabo aynu noqdaan dadka mateli doona degmada buur hakaba maamulkeeda waxa ay kala yihiin guddoomiyaha degmada buur hakaba mudane maxamed cabdi maxamed oo loo yaqaano maxamed nuur guddoomiye ku-xigeenka degmada buur hakaba isagana waxaa nasiib u yeeshay axmed maxamed cali cali cali sharqaan xoghayaha amniga waxaa loo magacaabay cismaan xaaji mursal kaarabiin xoghayaha maaliyadda waxaa loo magacaabay cabdi xuseen maxamed cabdigaas xoghayaha arrimaha bulshada waxaa loo magacaabay abuukar sheekh yaro ukur xoghayaha dowladda hoose waxaa loo magacaabay cali nuur cali xaaji haddaba waxaa la farayaa maamulka cusub ee degmada buur hakaba loo magacaabay inuu u guto waajibaadkiisa si hufan oo maamul wanaag ku dheehan yahay sidoo kale xafiisyada sida tooska ay u- ay qusayso warqaddan wareegtada ah iyo kuwa ogeysiinta ku lehba waxaan ku wargelinaynaa inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee degmada buur hakabo si howlaha horyaalla ee ah oo adeegidda shacabka ku nool degmada buur hakabo ay u gutaan wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu